waliba jaree dhalinyaro fara badan oo shaqo abuur ku heleen goobo dalxiiska ee magaalada baydhabo waxaana soo baradeen xirfadda kaamirada iyoona ha bandhigayeen sawira iyo fiidiyoyaal ha muujayaan quruxda magaalada iyo saasoo kale deegaanka beero dalxiiska ee duleedka magaalada baydhabo weliba ka kulmayana dalxiisayaal shalduban hana soo ku shalkooyaan gudo magaalada iyo magaalooyin kale si markaas waqta qurux badan yoon ka qaadaan goobo dalxiiska taasoo fursad muhiiman ee xirfadlayaalka kaamirmaanada ee kaamirmaanimada dad walb oo magaalada banaashe yaa la xiriira dadkaas meeljeey video qurux badan ku doob sidoo magaalada ku cusbeen sidoo yar yare meele qurux badan ana kow anan dooro beertun yoon meeliyo yaraay markan kureetin mijiyo beertu yaa yaraay saas darteed baydhabo city back meebwa meele inka dalxiis oo kan ka fayl dadku horta fikridun keeni dad oo meebwa fikrid koley dad oo fikridda zaa'id u weynto sababtoo dad intun dad iruwan oo maalqabeen roonlankii iska dhiiri iyo usa beeranta ka sameey oonta ka maalgeliy us iska dhiiri langeeka maskantis maasha allah waan dad badan mayba ku codsaday dadka u maalqabeenta raxmeynta in yoona ka daydansa dadkun walan weelan camal intiin ka daydansiin ku codsaday geek mayba beertan kooyinteena sawiraan anaqaada oy dadku kooyaan waa beerto meelo oo qurux badan magaalada baydhabo ka meedeeta waa maasha allah geekana mayba ahaa kaamir woman kaamir womanada magaalada baydhabontinaqdan insha allah si rajee maalay mibo maxamedeeq walibaa ku mid ahaa kaamiraanada beertoonka howlgalow mise ka shaqaysadow ayaa ku mid ahaa mayna ka hadalla faday afka kaamiraanada beertoon haddii leera beero kala kala duwanta sababtee bulshada kala bulshada kale beero kale marka seedaan iyo beertun beertun meeba kugu duwanta inta si wanaagsan lah ka dhawaaya bulshada kooyaasa oo kastomarka ee lin adeegow dhanka kale waxaana ku mid ahe bulshada ka sugan beerta baydhaba city ee magaalada baydhabo ayaa ku hadleen ujeedkiio ankooyeen iyo walyaabo markaasi kula kulmeen iyoona taan ka tilmaameen in yeeta horumar markaas muhiime halkaygeeka maalin oo farxadda oo timaaday yaa imay la qaybsadahayna muslimiinta si iyo may leeraaye farxaddii un helan daraadee iyo waliba hanwaday beerta anina la damaashaadahay farxadda la qaadadahay baydhabo city baag beero kal walba kugu duguntaa eedaan weynto baaxidee waxyaabo shaldubuga leeto ciyaalka meelkamaa leeto maqaaxidee leeto dalxiis dhuulsha haddii aad raawndhaha kasuu bido aad haku wareegdo baka qanacaasa malaberya lamid ee marka saasaan ka qanacsanay in aan hambaha aniga ciyaalkay markaas waqti ka qaada ee way buu ah meelo sida gaarka in taabati wali waa alaab qalabka oo ciyaalka lika dhedheeliyo ciyaalka farxad fayle ka helaaya in aan sheena iyo waqti shaqo qaada ee mayla rayna shaad ka helaan mayla ray habinimo ka dareema oo qadka la ka arki jiray sida ay tahay iyo laakiin maanta waxa indhay aan ku arkay maasha Allah waa beer waxa waa ajaa'ib ah waaye oo beer oo saan u weyn oo saan u qurux badan maku arkin soomaali dhexdeeda maasha allah waana ku dhowahay baydhabo janaac ka mid ah geedaha noocyadooda kala duwan ilan geedahaasi oo markii oo tusaale oo adiga hawo bedelasha u baahan tahay geedahaas ayaa indhaha oo dooga oo cagaaran indhaha lagu doogsadaa waa geedaha ayaa ka mid ah meelaha caruurta ku ciyaaraan meelaha dadka waaweyn ay ku baashaalaan meelaha waxaa lagu gaxaweeyo taas oo kale ku kumide maamulka beerta dalxiiska baydhaba city ee sheegay in marwalbiyo diyaaran yihiin hadhawaayowka bulshadiyo yoona goobta city aan ka diyaariyeen walyaabo markaas hindho hajiidada doonaan wali kale kordhinay hool oo laga qobada korona nakaaxyada iyo xaflado shalduwan dugsiyada sare iyo jaamacado sidoo kale meeba kordhinay hoolal yaryar oo ku mid ihiin xaflado yoon laka qabsada oo soddon qaad soddon qof oo kale xaflad ka qabsada koran qada ka samaysada koran afartan qof oo kale qada ka samaysada koran marka may baa lahaa reer baydhabo ama guud ahaan soomaaliya ha ka dhowaada beerta baydhabo city back oo diyaarsan laemar welba adeeg hufun iyo shaqaalo oo tababaran oo meel raayus inaga kasamarkeerka iidlan ku dhisi oo meel raayus sifeylhasin dhowaayaan adeeg degdega siin qobadaayaan hakadalhiisyaka lahaa beerta baydhabo city back iidan aan ka farahsanna in isirneen koytan marwalba goobo dalxiiska magaalada baydhaba waliba si eed en kooyeena bulsho fara badan haana soo yoo anseedayaan in yoo ha ka nasadaan